haddii ay shardi soo inay shardi ka soo xirtaan tegaya haddii ay shardi soo inay shardi ka soo xirtaan tegaya oo yidhaahda haddii muraadkayga aan soo helo waxaan sheegay xoolahaas yani ama lacag ama waxaan sheegay xoo haddii aan muraadkayga helo wax waxaan sheegay haddii ay shardi soo inay shardi ka soo xirtaan tegaya oo yidhaahda haddii muraadkayga aan soo helo waxaan sheegay xoolahaas yani ama lacag ama waxaan sheegay xoo haddii aan muraadkayga helo waxaan sheegay xoolahaas ama ha ahaadeeno xoolo nool ama lacag ha ahaadeeno ama dhar ha ahaadeeno ama waxay soo gadeen ha ahaadeen dad sheega ha u sheegeeno dadka ama ha niyadda ha ku qarsadaane ama niyadda ha ku qarsada dad saas ayaa jira ayaa hadda kusoo saa'iday dadkii hore ee niyad yani ama inay cudur ka soo duraantaan ya cudur yani dhibay ay u sheegaan yani awliyada ka soo xigtaan shardi ay yidhaahdaan haddaan ama yacni inuu ilma waaye mitaal yani qof ilma waaye ama xataa qof aroos waaye muraad sidaas middaas intaas waxaa ii dheer taas kiyarmen yani waxay iga ahayd caddayn waxaa intaas ii dheer soomaalidu xaaji xawaalaha waa ka baqdaa cawadi inay ag seexato yani meel adoo safar haddaad xawaalo kusoo aado inaad ka leexato ood meel kale seexato yaa ay jeceshahay soomaalidu waxaa jira iyagana dad yidhaahda xawaalaha waxaa ka qayliyaa geeri wax lamid ama dib baa laga shidaa labadaas su-aalood xaaji
middaas ay weydiihayso waxa waaye dadka ictiqaad waaye waxaas nafta qofku hadday ka dhacdo intaas ou ruuxa leeyahay waa la fadhiisan kartaa waana la seexan kartaa laakiin haddii ruuxaanu ka baxo intii ka dibkaysa inaad ag seexato ma tuwaani naftaa nafta ka caraysa waa cararaysaaho naftay u hesho laheedaa ka maqan meesha naftii ay u hesho laheed hadday ka maqan tahana meydkiiyo keligiisoo jasad ah ingegan naftu waa ka infiraare infiraarkaas waaye sidii uu bergaas u bilowdo bergaana uu yahay aan xawaalaha dadka aan la ag seexaynin ama geeriyaa ka qaylayda laleeyahay qofka ictiqaadkiisa waxaa ku beeran meesha tan haddii naftii ka tagtay intii ka dubkayda wax kalaa ku beeran markaasaa dadkii ictiqaadkiisiyaa wixii ku jirayaa aa laga tusay naftoodii bal horta waxaa laga qayliyaa iyo dadkan geeriyaa joogto iyo baha la yidhaaho geeri gacan dheera xawaalada ka soo baxa iyo hadalladaas waa hadalladii ilmaha iyo sheekadooda iyo ku jiri jiray marka xawaalihii ictiqaad kale waxba kale adigu ha ka qaban xirashadan la xiraayo haddaan waxaas helo waxaasaan baxaa iyo ictiqaadka aad leedahay ilaahayow haddii waxaas aan helo waxaas inaan bixiyo sadaqada ah aan ama ku nadray ama aan shardiyey ama aan yaboohay hadallada saas ah hadday ictiqaadka waxa laga baryaayaaba waxa aad goobayso hadday ilaah yihiinna waa ibaaxadii haddaad aadano inay ku sii karto aada qabtana waa ibaaxa la'aantii adigu hadalkaaga sida ow yahay u fiirso oo hadduu ibaaxadii la banneeyo ilaahay kuu banneeyo ku dhex jirana sidii ilaahay kaa ballan qaadaad helaysaa haddowsan ibaaxadii ku jirinna nin ibaaxo aan ku dhex jiran asooyo wax la xaaraantinimeeyey ku dhex jira hadalka aad ku hadlayso haddaad ilaah ka baryaydana waa bannaan yahay haddaad aadana inay wax ku sii karto ow yahana aadana wax kuma sii karto
intaas waan kuusoo dhiibayaa anu horta waxaan doonayaa wax badan ee ku- sidaas ku darsan maayo in yaraan doonayaa inaan ku darsado oo ku saabsan ziyaaradan qubuurta horta waxa kani wax innaga nagu eg ma ahan wax islaamku intuu joogo ku egna ma ahan waa wax soo jiri jiray diimaha kaloo muqadaskaa dadka haystaana waa ku isticmaalaan dadka aan diimaha muqadaskaa haysan ee cawaanta ahina waa ku isticmaalaan waxaa noogu dhow kenyadan dadka degan qabiilka ugu weyn oo kuukuyada la yidhaah masaal nin ka dhashay buugu ka qoray oo jomo kenyati madaxweynaha uu ahaan jiray oo uu ku magacaabaya buugga qabiilkayga kukuyu oo magaca ugu bixiyey markaa akhriso buuggaas waxaad arkaysaa dadkaas inay diin u tahay oo caabudaaddoodiyo markii bini aadamka laga bixi ay isugu timid dadkii waayeelka ah oo ayagu ay ka soo askumeen oo dhintay arwaaxdoodii inay caabudaan in xoola loo qalo in laysugu tago in ayagaa mataqaanaa la baryo in wax kasta la weydiisto in dhibaatadii kuu timaado ayagu ay kuu keeneen in mataqaanaa khayrka ahasho ayagu ay kuu keeneen ilaa heerkaasaa la gaaraa maya waa dadka cawaanta aan ku sheegay waa dadka cawaanta aan ku sheegay dadka cawaanta aan ku sheegay marka horta qubuurtan la ziyaartaa waxaan qabaa inay tahay wax yani dunidoo idil isaga faafsan ninku ama diin islaam ha haysto ama diin kale ha haysto ama wax kale ha caabudo soomaalida markaan usoo noqdo xaajigu markuu ka waramayey oo lahaa mataqaanaa eh, xagga qubuurta ziyaaradeeda badanaaba waxaad u malaynaysay inay u ekeed una badneed dadka xoola dhaqatada ah sida ay mataqaanaa u arkaan oo ka duwan dhulkan shabeelayaasha iyo dadkan beeralayda u badan sida iyaguna mataqaanaa qubuurta u ziyaartaan aad bay xoogaa u kala fog yihiin wayna kala duwan yihiin marka su-aalo yar yar oo gaagaaban oo laga eegayo xag dhaqan iyo xag diimeed labadaba ayaan doonayaa inaan weydiiyo horta marka ugu horreysa su-aashaydu waxaa waaye markii la eego aragtideenna bini aadamka markii la eego oo iska xag dhaqana iyo xag diimeed marka la eego horta waxaa su-aasha iigu horreysaa waxaa waaye ruux dhintay oo god galay wax ma yuwaad wax ma tari karaa wax ma kuu galaa waxse ma kuu gooyaa markaan isla sheekaysanayna waxaad u malaynaysaa xag diimeed xaajigii baa ka jawaabay waa maya innagu markaan isla sheekaysanayna waxaad u malaynaysaa inaanu leenahay waa maya laakiin hadhow markay kali kali noqoto ama markaan meel isugu tagno waa haa oo waxaad arkaysaa awowow waxaas ii yeel iyadoo la leeyahay abkayow waxaas ii yeel iyadoo la leeyahay oo awood la siinayo ayadoo qofkii markuu sito sheekh cabdulqaadir oo sheekh aweyso uu leeyahay meeshuu alla u bixi ka dhihi lahaa horta taas waxaan doonayaa in la faahfaahiyo xag diimeed sheekhaaba ka jawaabo waa maya xag dhaqameed bal inaan iska tusino su-aasha labaad oo aan qabaa waxaa waaye caadooyinkan qubuurta la ziyaaranayo waxaa jira aan qabaa qaar ka yimid diimihii kale oo masaal masiixiga qaar nooga yimid inay jiraan waxaan ku rumaysanahay jilib iyo jamaame iyo markaa tagto waxaa jira dad la ziyaarto qabrigooda waxaa laga soo qaataa ciid ayaa laga soo qaataa ciiddaas faraqaa lagu xirtaa waa la cunaa horta waxaa la idhaha calooshaada intay ku jirto haddaad dhimanto naar geli mayso calaamad ayaa wejiga leesaga sameeyaa ciiddu waa ciid guduud oo mucatabkii oo kale ah sidii kiristadii mataqaanaa dadkaan mataqaanaa masiixiyiinta ay isticmaalayeen ayaa halkaa lagu dhigtaa jaahaada balaaya ka hor imaan maysaa la qabaa mataqaanaa haddii calaamadaas aada eh, ku dhigato waa balaayo xijaab ayaa la qabaa Eh, tii kaloon ku dari lahaa xaajigaaba hore uga jawaabo waa midaan ahayd mataqaanaa qubuurta wax lagu xiranayo oo laleeyahay sheekh hebelow waxaas ayaan mataqaanaa kaa baryaa taa sheekhaa ka jawaabo niyadii ruuxa ayaa mataqaanaa la qiimo gelinayaabaa la yidhi waxaa sheekha iigu dhiman oo aan weydiinayaa marka maytakaalada ay tahay soomaalida waxaa u caadaan bisha mawliid inay xoolaha wada qalaan oo yidhaha nin walba waalidkiiyaan wax u bixinaya ay u badan yihiin bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda inta udhexaysa taa waxaa loo cuskanayana inaan ogaado e, mataqaanaa waa jeclaan lahaa waxa loo e, mataqaanaa loo doortay sheekh hadaay warkiisa waxaa ka mid ahaa wixii aan lagu gowracin magaca ilaahay waa xaaraan waxaynu ognahay neef inta lasoo qabto in la yidhaha neefkaanu waa neefka aabbahay aanu bixinay xaggaa ha la geeyo ha la gowraco anigu qasdigaygii markaan la soo muraaday ya wixi aan xerada uga soo saaray ama aan suuqa uga soo iibiyey wuxuu ahaa inaan ula muraaday ama sheekh hebel ama aabbahay ama mataqaanaa weligii aan ka gala sharadka ayaan ula soo muraaday ee sadaqo ma ahayn mataqaanaa ahayd ilaahay wejigiisaan ku bixinaya magacii aan kusoo bixiyey oo aan kusoo muquuniyey ayaan u malaynaya inuu noqonayo waxa mataqaanaa qasdigahay magacii aan kusoo muquuniyana wuxuu ahaa kii ama qofkii aan ziyaaranayey ama mataqaanaa waalidkii aan wax bixinayay su-aalahaygina waxaan kusoo koobi lahaa intaa ayaan kusoo koobi lahaa marka xag diimeed sheekhu ha- intaa ha ka taabto dabadeedna aanu bandhigo odayaal
raaligaad wax yar aan ku- aana ku cayilish meeshaas Een, waxaan u malaynayaa jaalisiyaad eh, maxamed eh, Si- eh, Si- siyaad m- ciise markuu noo soo diyaarinayo brogaraamka een, maskaxda wuxuu ku hayaa inuu odayaasha iyo culummada kayd dhaqan oo isugu jira diin iyo dhaqan in laga kaydiyo oo rikoor noo ahaado marka mas'alada markaan ka hadlayno dhan kasta aan ka fiirino dhanka dhaqanna waa saan dhaqanka diinna waa saan meeshaana waa iska waafaqsan yihiin meeshaana waa iska diidan yihiin hase yeeshee annagaa leh arrintu saas inay ku socoto waa mahadsinta
bisha mawluud waxaa u horraysay su-aashii waxaa loogu aadiyey allabariga bisha mawluud waxaa loogu aadiyey bisha mawluud laba-iyo tobankeeda nabigaa ku dhashay waa muggii ilaahay addoomankaas nabigii la doortay oo akhrulambiyo ahaa oo khayru khalqiliya khalqilaahi ahaa yoonkii uu dhashay iyo bishii uu ku dhashay yaa bilaha ka sharaf badiday yoonkeeda yoomankau ka sharaf badiyey kolkaasay sadaqada ay baxayaan iyo waalidka ay xusaayaan iyo nabiga ay xusaayaan ay nabigoodii ku aadsadeen xuskiisii waalidka xuskiisiina oy sadaqadii la doonteen si ay bilahana awalay ka sharaf badneed yoonkuna yoonku awalu ka far- sharaf badnaa tirsiguna tirsiga uu ka sharaf badanya sababta loogu aadiyey waa saas sababta loogu aadiyey mawluudka waa saas ee shay kale lalama doonan hahayo wasamaytu تفريج الكروب تفاؤلا ويصير بها في كل امر يهمنا او يريد. شيخ اها شيخ احمد قلي شيخ عبد الرحمن احمد قلي تفريج الكروب سديت بيد او سنفي مقاس وحيري وسميت تفريج الكروب تفاؤلا تفريج الكروب ان تفاؤل فاشئه ان او بحيه يومي ويسر بها في كل أمر يهمنا إلهي أمرنا مهلجي ضنبا noogu fududay noogu fududay tafaawul ay ka rabaan in muraadka ay leeyihiin uusan gefid yeelan iyo mawluudka iyo ciidda ay ula doon dadku ay ula doontay hadday hadalkii ahaa waxaa ku jiray ma soome ma salaade iidma dukade aa ka daran fasilkeedii anoon aad idiin siin mahmaahadaas yaan mid kale u weecannay waxay sidaa ku yidhaheen isagoon dukan qofku yaa waxaa suuro gasha labada iidood inuu iyo qubaysto oo soo weyse qaado oo asagu weyse qaadada qoor loo weyse qaado oo meesha uu soo fadhiisto salaadaas wax ka dukadaa nimaa wuxuu yidhi ow shiikow iwaani soonna hay dhihin salaadna hay dhihin hadda wuxuu yidhi hadday sidaa tahay xisho anigu soon kuma lihi salaadna kuma lihi laakiin xisho ninkii waa fiirsada wuxuu yidhi nin xishooday ummaddoo afduuban oo soomanka horteeda cunno kuma cuni karo nin xishoodayna ummaddoo safatay oo ilaahay wejiga u jeesatay keligii meel kuma heli karo nin xishooday labadiiba yeel waxay ka xishoodeen berigaas ummadda wax ka maqan aan la arag qof heraydana aan la arkin inay heraan ay ka xishoodeen mugaasay waxay yidhaheen ma soome ma salaade iidba dukadaa ka liita sababta lagu dhahay waa yowmulmachuud waxaa suuragal ah yoomkaas la sheegay oo la sharfay in ummaddaas cafiga la cafiyey ijtimaaca soo gelidda uu soo galay lagu cafiyaa ilaa waa meel yoom cutbuqaa uraxmaan la yidhaaho ilaahay addoomankiisa uu xuray hayo maxaa yeelay waxaa leeyahy soddonka soo qaad leyladiiba kun naar waa jibsatay aa la xureeyaa yoonka ciidaadna soddonkeeda intii la xureeyaa la xureeyaa mooga meeshaas laysku xuraynayo oo ummaddii isugu timid oo ilaahay loogu tooba keenay istakfirullah istakfirullah istakfirullah laleeyahay oo ilaahay ow yaboohay oo yidhi mantaabaa nabigu yidhi mantaaba mina dembi kaman laa dembe lahu ninkii dembi ka tooba keena asagoon dembi lahayn ou la tooya oo ou yidhi ilaahay man dalabanii wajadanii ninka idalbaa way helaa ninkan idalbinuna iheli baayo meesha tano meeshii ilaahay hala igu dalbo ou yidhi ou yahay imaadkaas ou yimid in lagu cafiyaa suurowda oo iidba dukadaa ka daran sababta loo yimi hadduu yidhaaho meeshaas awalba ma adan dukan jirin haysku tegin asi xurnimo loo yaboohay ilaahay yaboohay beriga laga helo meeshii asaga inta qadow ku jira dibadda ninkii jiray laakiin ninkii yimidaa ka fiican buga
dhan bulshanimada wada jirkii inuu ka haro diidaya uu diidahayaaho inuu meel kale isku heraa waa ceeb ba iyaduna marka waa dhar baa la soo qaatay waa la waa la soo qaatay waa la xashaashay waa la sarka ayaduna waa saas waxaan isleeyahay weynaha ka maqnaa la diidaya hay aan waxaan isleeyahay si kastoo uusan nin addoon cibaadaysta uusan ahayn yoonkaas yoomul machuudka ah cibaadadaas uu soo galay inuusan ku xumayn oo ku fiican yahay maxaa yeelay waxaa la yidhi bixina waa lagu tartamay ninka haddii ilaahay ku qadaro inuu naag qabsado islaameed waa zaani laakiin waxaa ku waajiba inuu maradana indhaha iska saaro indhaheeda inuu marada iska saaraa maxaa yeelay daymadii uu daymoysay iyo ku raaxaysay waa raaxo fuulidiina waa raaxo labada raaxo mid hadduu ka baxsan waayo waa qabsashadii midda kale ha ka baxsada indhaha ka saaro marada ha iska sa- ha ka saara iyada yowsan maanaa in dembiga un la yareeyo ha hey in la yareeyo si uu dembiga ku yareeyo haatan sidii xasanaad lagu jeri karo in lagu jeriyo sidii dembi lagu yaray karana lagu yareeyo waa macbuur la isfaray Is- isma laha magaca ilaahay waxaan anaaba ku wada wamaa uhila ligayriillaahi wixii ah oo ilaahay magacaan lagu barayhayn lama sheegino bismi illaahi yaa layidhi alloo xusbaneeyey ninkaanu adoogiisan u keeno adoogeeyaan u bixiyey habarteeyaan u bixiyey shiikh hebelan u bixiyey saas ha dhaho laakiin waxaa sharti inuu yidhaha bismi illaahi raxmaan raxiim bisinka ilaahay oo ku gowraca waxaan bisinka ilaahay lagu gowracin oo hadda waxay yihiinba ma aqaana dhul dadkuna waa yaqaano bisinka waa lagu gowracaa xola Ah, bixintan uu baxaayo bixi laakiin gowriciddan uu gowracahayo dadku bismi illaahi allaahu akbar nin kasta uu halagdaayo u dhogayso adigu mugow dhags yahay bismi illaahi allaahu akbar u baliya dadku waa caalihoobay waa tahay bahaatana dhega weyne su-aalaha uu soo wato iyo hadalla uu soo wato aynu wada dhegaysanno mahadsanid fiqburaalow anugu wax kale meeshan kama soo qaadin dadkuna camo iyo culimo isugu jiri soomaalidu tii reer baadiyaha un baan soo ceshay sheekh maxamed wuxuu yidhi lafo iyo cabo caboor cunay yaa meeshii xabaashi ku jira waa khali xabaashi waxaan ka wareeray annana waa dul iman jiray xabaasha aanu la sheekaysan jiro annaga waxay noo hayd ruuxii la geshay inuu noo dhex fadhiyaa xabaasha oona maqlayaan annaga noo ahayd horta saasaan aanu ula sheekaysan jiray waxaanu odhan jirayna haddaan idiin sheegaya ducadaanu ku dacaysan jirnay waxay ahayd ilaah waxaanu kuu idiin bixinno aanan idiin waayo waxaana faramadhi inta faraha iyaga wax ku jiraan waxbaanu idiin bixinaynaa ilaahu idinna aydaan duca noo waayo oo waxaa noogu ducaysaa noo waayo marka annaga waxaanay noo ahayd inay noo dhex fadhiyaan oona maqlayaan haddana markaan dib u raacay waxaan leeyahay yaan idinkaba shee- yaan laydiinba sheegin tiinna aad iska wadateen ma xumayn oo maba xumayn intaas waa tahay bal sheekha inoo gudbino waxa waaye dhagaweyno hadalkaas aad leedahay meydkii maha kuma jiro ruuxiina kuma jiro laakiin riwaayaa jirta malag malagta ka mid ah oo wakiil ka ah meydkaas arwaaxdiisu ay barsaqa jirto oo barsaqa gaarsiiya yaa meel la arkaba taagan oo jawaabta qaadahaya meydkaagii kuma jiro arwaaxdiisana kuma jirto laakiin tabliig wixii meesha jooga gaarsiiya yaa u jooga oo wakiil ah
xaajiyow xadiisaa jira ood iga oqon badan tahay idaa maa idaa maata binu aadam inqadaca camaluhu ilaa bihalaasin haddii qofka bini aadamku uu dhinto hawshiisii oo dhan camalkiisa oo dhan waa dhammaataa ilaa saddex sifo maahane saddexdii sifaa waxaa la sheegay sadaqatun jaariya masaajidou sameeyey ceelbuu sameeyey ee isbitaalou dhisay dugsiyou dhisay ficlu khayraad dadka dhan u dhaxeeya ayuu sameeyey waqafou sameeyey masaakiinta waa sadaqa jaariya waa la gartay markau dhintay kabacdi waa u soconaysaa asagaa iska lahaay kow waladun saalixun yadcuu lahu walad wanaagsan ee markau dhinta kabacdi u duceeya maxaa jira camalkiisu waayo isagaa dhalay mar kastaaba waa u duceeya ilaa allahuma kfir liwaalidiy buu dhahayaa oo waa u ducaynayaa camalkiisii ay ka mid tahay oo iyadana waa u socotaa markau dhinto tan kaleeto waxaa weeye cilmun yuntafacu bihi khayr eh, xaaji maxamed eh, gabay badan iyo khayraad badan iyo aqoon badan iyo dad ardo badan iyo magaciis badan oo waxbaray sheekhayga sheekh maxamed sheekh allah u naxariisto hebel baa i- ayaa laga bartay oo mar kastaaba waa la sheegayaa oo cilmigiisa yaa yaalla saddexdaas maahane waxaan kaleeto oo ninku markuu dhinto u haraaya oo xadiiskaas ahayn oo noogu dari karto amba ayaga nafsadooda faahfaahintooda ayaan rabaa inaad noogu celiso
dhagaweyne midda uu sheegahayo waladun saalixun yantafacu bihi weye waa waladkii saalix ahaay oo wax u bixinayey qabrigii haddaad timid asaad gurigaagii joogto haddaad adoon wax u bixido waladkii saalix ahaayaa tahay oo ka tagtay su-aashaad intaas uga baano cilmigii lagu intifaacayey iyo wixii ninka ou dhisay ama masaajidkii ama waa ceelkii ama wixii ou bineeyey na waa wixii lagu intifaacayo u asagii ka tegayo waa wax u jidaalo sandaqa jaariye ah hadda meesha wax looga noqdo haddii weladkii la haysto haddii intifaacii la haysto ninkii ou waqfay oo meeshii ilaahay ou iyo ku duway oo wanaajiyey asi cilmigii ou suubiyey oo ilaahay ka keenay oo dadka baray lagu intifaacayo maha damboo la rabo oo wax ka dhiman yihiin aan haddaba isla eegno mid baynu isla eegayno aan xusuustay mid baan xusuustay fidmatel waa dhintay ninkii ee, ama sheikha hado mid kastaba hado wuu wuu dhintay guryo badan buu leeyahay markaasu wuxuu yidhi ee, guryahayga maqsinkaa isaga caynkaas ah wax laga ijaaraa ma jiraan waa waqf masaakiintu ha seexato culimmadu ha seexato ee, waa waqafkii bay kamid tahay soo maaha waa tahay taasuna muwaafaq baan ku noqday ee, waxaan bal iminkan u gudbinaynaa awdaha rafqashe
anigu waxaan waxaan wataa sheeko yar oo aan maqlay oo aan doonayo maaragtay inaan sheikhana markaa uu inoo sii faahfaahiyo waxaa jirta sheeko uu aada uga sheekeeyey xaaji maxamed xaaji xuseen sheeka xariir waxaa jirta dadkana ay wada degaan ee hawdka ka dega ee dhib lowgaahee weligii islayn jiray ayaa laba reer waxay kala dileen nin magtii iyo wixii iyadoo aan weli la kala qaadanin ayaa laba iyo toban nin oo dhallinyaro ihi waxay ogaadeen oday sirqa ah oo la yidhaahdo dhoonyacad oo wiil yarina la socdo oo iska sadcaala inuu meesha soo mari doonaa oo waddadan loo joogsaday oo odagiiba dabeedna la qabtoo la yidhi oo ku dilaynaa odagu nimankan labaiyo tobankaa wuxuu yahay awoowe awoowe labaad ama wax caynkaas oo kale nimankuba intaasay kala tirsadaan laakiin waa reerahaa soomaalida ee farxamay ay ka mid yihiin markaasaa le waa ku dilaynaa oo odayga sirqada ee siddeetan jirka abaanay awoow waanaan idiinahay kulligiinna waa aynu idin wada garanayaaye miyaa waalan tihiin maxaa ii dilaysaan anigu maxaan qabaa maya waa ku dilaynaaye diyaar garow baa la yidhi wuxuu yidhi laba ragcadoodoo sunna'a baan tukanayaa markaasuu laba ragcadoodoo sunnaha tukaday nin dil loo rabinayaa soo wuxuu akriyay aanu garan maaye afar gabayana waabu u sheegay nimankii idinkuna idila idinna way dabagelaysaane buu yidhi dan ha looga baxo reer cilmaa doortay aakhire gabay yaroo caynkaas ayuu tiriyey waa di- aan da- nahan kala dambaynayn gabay intaaba leeg ayuu tiriyey ninkii waa la dilay odaygii waa iska socday yarkiina qolada ay doonayaan inaanu ahayn iyo ma aqaano unkii yaraa lama dilin isagaa warka keeni doona yarkii nimankii waa isu soo diyaar garoobeen inay culloobaan deg deg iyadoo aan waxba loo dilin ay damcaanba inay isku shub beelaan oo isku soo dhowaadeen yaa ninkii la dilo odayga ahaa wiiluu dhalay oo cali katabe la yidhaahdaa oo sheekooyin badan leh ayaa haweenaydiisi umushay gabadh bay umushay laba saddex dhararood ka dambe wuu yidhi na- habeenkii dambe goor habeennimana bal gabadhii isoo tusa waa la soo tusay intuu majinta qabtay buu dambe reerkii oo dhan intay uun gacantiisu gaadhaysa ka laliyey si yareed halkaasi ku dhimatay naagtiisii buu yidhi anigu gabadh ma aqaane faraskii waa kaa gurxamaye eh cawsu soo gur cawskaa ka shaqee waa nin maqanoo ibtila ku dhacay gabadhii halkii bay ku dhimatay khasaari u horreeyada uu galay saasay ahayd nimankii waa culloobeen nin basti u dhintay mahe koob iyo tobankii kale isaga gacantiisa ku dilaa la yidhi aa dabadeed kolkuu koob iyo tobankaa nin dilayba maalin ay goob xun isdhigeen ayuu cararado qabrigii odagu tegey oo geerar ka tiriyey inuu maaragtay wax u baabi'iyey aakhirkii dambe ninkii waa dhintay waxaa la sheegay in xabaashiisii qiiq wuxu egi ka bixi jiray oo aan qarsoonayn waddanka oo dhan laga yaqaano markaa ducada iyo diinku inuu cajaa'ib yahay culimaa la fadhiisiiyey qabriga dushiisii qur-aan badan baa lagu akriyey waa la duceeyey ilaahay dartii waa seexiyo hadeer qabrigii maleh qiiqii ka baxayey sheekh maxamed wuu sheegay inuu aminkana og yahay inuu qabrigii caadiya markii horena qiiq ka bixi jiray oo isaga qudhiisa ayaa arkay marka khayraadka la kulmaya iyo diinka la aqriyaya iyo waxaasoo dhammi dee cayaanba haddaynu aragnay meel dab ka baxayo dabkii ilaahay baktiiyey bal hadda haddana arrinta caynkaasa xoogaa shiikhu ha inoo faahfaahiyo intaa la arkay un baan doonaya inaan maaragtay halkaa ka yar sheege
waa tahay sheekh maxamed ahlan wasahlan dhibrooyin baradda aa jira oo la arkayo ummadda la tusay waxaa jiray oo cayaan loo arkay hobyo in suldaadkii keenadiid ahaa ku dhintay xukunkuna inuu jowr ahaa jiray in qabrigii qayla dhaanu ka yeertay ummaddu ay wada maqlayso in culummo la wacay quraamo badan in la akriyey qayla dhaantii inay dantay dhankaasay naga soo gashay anigu ummaddii aragtay kuma jiro laakiin ummaddii la maqashiiyey oo dadka isaga marakacaya maqashayan ka mid ah intii maqashay ama aragtay waxay ka soo sheegeen ka ayaga iyo allahood adiguba inaad maqashay waalaynaya ahi saasa dadku inuu sida yahana qofkii la ku dhibo oo la habaarayo waxaa lagu habaaraa qabriga qayla dhaami in la arkay waa suuragal a wixii sidaas ah qabrigaagu maqodmo iyo qabrigaagu qayla dhaami iyo qubuur la qodayo abooseeyo ka soo baxeen qubuur la qodayo bahalka kan jirac ahoo uraa ka soo baxay qubuur la qodayo dhagaxii ou jabi waayey waxaan qiso ku maqlay in suufiyaha ah anaagtiisii ninka baasaday qisas oo cariiri jirtay waaye oo afwaahu naas dadkii waxgarad ahay haddana xigmada lahaa laga qaaday dadkan suufiyaalkaahi ilaahay kuguma ibtile- ibtileeyey sheikhi waa ku buuray suufiga ah ninkii ilaahay baa amar u keenay waa bararay bug isagii dhammaatay sheekhow iska duceey iska cafi iska day iska cafi xaqaaqiya qabtay xaqayba waa jeexjeexmay bug bararka hadduu ka bartay wakaasoo dhiigiyaa ka socda iska cafiyaa le xaqaaqii waa qabtay mug xaqayba waa ka dhacay ruuxii karfanaa la geli godkii alla qodaytay godkii waa qodi biyey hay xaqaagii qabaya shiikow anuguna dhibtoonaya xaqay maaha maaha iska fadhiya karfantii bararkii iyo ka batay iyaa guskii jeexday dhag kaasuu bug soo yiri bahala ayaa soo haaday samada ka yimid oo baf siistay ogi xaqaygi waa kan gaduuga oo yiri xaqay waa kan ogi saas waa la arkay bani aadamku waxyaabo badan ou tilmaamo a jira nugu qayldaantaas waa maqlay qabrigaas dhag wuxuu gooyey waa maqlay abeesooyinka soo baxay waa maqlay suufigaasaas ee waa maqlay waygu maqal waa un qiso la maqlay hadday badatayo adduunkii ku badatana wixii dhammaay oo la xunsabayay ka mid noqotay waa waxaan maqlay laakiin waxaan arkay
horta aada iyo aad baa sheekh maxamed iyo raggii odayaasha ahaada ka hadlayba ay u taabteen arrimihii aynu doonaynay iyadoo sidaas ay tahay waxaa jira mahamaaho waxaa jira cayaaro waxaa jira gabayo arrimahaas oo dhanna soomaalidu waxaa weeye isgaadhsiinteedu hadal
hebelow maxaa la sheegay war magaalo iyo war miyi war daaq war dareen waxaasaa la yidhahdaa marka sidaasaa hadalka la isku gaadhsiin jiray waxaa jirtay markaa haddaynu dib ugu noqonno cismaan cali shaad macarke yaa isaga oo gurigiisa jooga saan sheekada ku maqlay gabaygaana isagaa tirshaa la yidhi yaa niman soo cayaar gudeen baa la yidhi markaasaa wadaadkii soo baxado wuxuu yidhi waar yaadaheen ilaahayn ka yaaba oo cayaarta tan iyo waxa kan lama ogola iska daaye ninkii organaagoodka ahaa ee heesaaga ahaa yaa dhawaaqado wuxuu yidhi alif iyo akhriid laynina owga awgadow ubada xooro alalaaskan soo raac kii kalea u jawaabay oo wuxuu yidhi ma bilaawo dheerahay baxsi ma u samaysnahay boggu may sarsaran yahay naarta guuxday gowgeedaan gelayaguuga soo guday guuxeedaan gelayaguuga soo guday guuxday gowgeedaan gelayaguuga soo guday kii kalaa haddaba wuxuu yidhi qaalow wadaadkii qiil yar baan ka haystaa buu yidhi maantii qiyaamaha aan qalabku ina saarayn afku waa qar oodana lugaha aqumna u baxa gacmaha qareentama buu yidhi intaas markay israaceen nimanka organaagiyada ah oo niman wax ku hadlay yaa wadaadkana gabayla iska taagay wuxuu yidhi wax yar baan ka hayaa gabayga wuxuu yidhi wuxuu yidhi midiblays wato ereyga ugu horreeyey muxuu ahaa wuxuu yidhi mid midiblays wato yaa tahay meel dhaxan ka qabanaya gabaygama wada hayo midiblays wataabaa tahay oo ay dhaguhu awdmeene balin maqal waxaan ku akriyay waa kitaab idin haddii lagu asibo wuxuu yidhi allaahu akbar buu yidhi hadalkayga waa ku abdahayaaye udgoonow rasuulkiisa libaan u akriyayaaye aalkiisa nuur kale salaad wou akidayaaye wou akidayaaye mid iblays wato yaa tahay oo ay dhaguha awdmeene balin maqal waxaan ku akriyay waa kitaab idin ilmaadeeradaa iyo tolkaa ehel xigaalkaada ubadaa dhashay iyo waalidkaa oryo kula jooga intaasoo ku soo aga fadhida kuna oqoonaysa nafta haddii lagaa of haddii lagu asibo aada wax badan alaaladoo taahdo nafta haddii lagaa oofsado aada aakhiro u hodato amar aad ku diidiya ma jiro orod roortaaye amarad roortaaye haddii iilka lagu seexiyo lagugu oodeeyo iminkay wax kugu iman labaa eebe soo diriyo indhahooda lama eegi karo say u abuurmeen onkodkana ka yeedh weyn markay erey yidhaahdaane waxaad ku argagixi hadalka say u adadkeeyaane haddaad helu khayr tahay xaqaad ku akidaysaadee jannaday albaabkaaga furi uudugyadeedii aalkaa u seexay aashaa u seexay ku odhan aamin baa tahay haddii kale birbay kugu adtumo ololka naareed istibaaxa feedhuhuna waa is agamarayaane shamsadaad kulkeeda arki baa imanin meel dhowe miisaan xaq loo oodayo aaminaa jire waa midaan wax lagu iibsado iyo axasho aqoone adigu meeshaasuu la maray gabaygaas macnaha waxaan uga dan leedahay markaynu eegno asraynka ama aynu eegno dhaqanka waxna waa sheeko laysu soo wariyey waxna dee asraynka baaba inoo sheegayaba marka markaynu sheekooyinka aynu eegno laysu soo tabiyo way fara badan yihiin waana fiican yihiin oo waa dhaqan a waxaana weeye ulajeedadaa soo dhami waxaa weeye laba qodob midi waxaa weeye war horta waxaa la yidhi nin baa waxaa la yidhi intuu wiil lahaa iyo wuxuu yidhi naftii qabatay odaygii markaasuu yidhi aabe maxaad igula dardaarmi lahayd waxaan kugula dardaarmayaa buu yidhi meeshaad joogtaba ilaahay ka baq buu yidhi waa kow ninku aaminayna ha khayaame waa laba qodobo kaloo haddaanan odhanayn baa jira markaas arrimihii ninkii wuu wada jirrabay waana u aayay us macnaha waxaan ka wadaa sheekooyinka la isu soo tabiyo ulajeeddadu waa laba waxaa weeye mid horta waa ilaha ka baq oo marka kale laleeyahay xabaal baa qiiqday xabaal baa masas ka soo baxeen xabaal baa ka soo baxeen qudhaanjo xabaashii baa qodba weyday oo intaas oo dhan laysku habaaro oo lagu sheekeeyo misna ulajeedada waxa weeye wareeraha laga boqo waa cabsi la cabsi gelinayaa dadka oo laleeyahay hebel hadduu xabaashiisu hadday qodmi weydo wixii uu sameeyaabaa farabadnaado saasay xabaashu u qodmi weyday hadday meesha quraanto iyo hadilma iyo dhuudhacaso iyo wax ka soo baxaan wixii uu geystay baa farabadnaada oo saasaa baalaan uga soo baxeen marka arrimaha caynkaasihi waxa weeye geesigelin lagu geesigelinayo dadka laleeyahy wuxun ha kasbanina ha inay ka dhaqaaqaan markaas weeye marka waxaa laga yaabaa inaanba laba arkine hase ahaatee loola jeedo nin waliba wuxuu kasbado if yaakhur ayuu heli doonaa midmatel sheekh awdaahir baa yaqaana wadaad la yidhaahdo ina ina xuseen ina holon ahaa oo aniga adeeri ahaa oo xaaji jimcaale yaa wax badan xajiyey nin shiikhana wuu ahaa anigu ma joogin markuu dhintay laakiin waxaa la yidhi godkiisa marka la qodaba biyuun baa ka soo booda saa u soconaya waa la qodaa biyaa ka soo booda waa laga tagaa waa la qodaa biyaa ka soo booda markaasaa la yidhi waa ehlu khayra biyihiisa dhex jixiya marka xaaji jimcaal ahaa ayaa la odhan jiray marka khasiga kan ugu weyn ee meesha ku jiraa waxa weeye iyo sheekooyinka kan sida aynu caashaan qofku wuxuu kasbado yuu aakhirana ka helaya marka laleeyahay godkaama qodmo marka laleeyahay xabaashaama qodanto markaas waxyaabaha lagu leeyahay waa geesinabagelin midna waa sheeko kale oo waa kuwii haddaynu shiikha su-aalaynin oo gudmatel marka caashaan qofku uu dhinto waa ta ee takliimka la sameeyaa oo la yidhaahdaa ilaaha waa kee diintaadu waa tee haddilad maayo yaa ku iman doona haddil maayo waa magaranaysa kitaabkaagu kuma waa ta la yihahdaa maogta waa ko markaas marka saas laleeyahay marka laleeyahay cashan diintaadu waa tuma dee waa diintii maxamediya waa ko waa islaamkii yay noqotay marka lama odhanin shiikh oo cashan anigu kuwa masalooyinka aan diido waxaa ka mid ah inkastoo shiikha aan ku kaaftoomay wuxuu ina yidhi aan ku kaaftoomay waxay culimmadu odhan jireen ninkii aan shiikh lahayn marka shiikhi baanu waxaan u turjubanay mid soke ilan waa shiikh shishe ereyga in la si waa shiikh shishe ee kuwa kan hadda inala jooga oo cali muriid baa kuu shiikha ha laba soo garan maysid markaas arrimaha caynkaasa moojisay waxu yihiin siyaaraduna waa jirtaa waxaaba la yidhahda dadku wuxuu idhahdaa siduu xasan u sheegayey mid ha kama jawaabin waxaa caashaan hadilma jirto sida xasan iminka u sheegayey caashaan ururka laysu yimaado ama kulanka laysu yimaado ama siyaarada wax la siyaarto ama allabariga horta guud ahaan waxaa la yihahdaa allabari waa ilaah tuug ama qoys ha ahaado ama qoys ha ahaado ama jamac ha ahaado ballaadhan ha ahaado ama jilib reera ha ahaado bidmatel meesha tan halka laga yidhaahdo laga yidhaahdo reeraha dadka halka u badan ee soomaaliyeed la yidhaahdo kulan reer hebel baa kulan qaba oo bila laga soo shaqeeyo oo caanaha lasii dhigo oo masagada lasii dhigo oo gallayda lasii dhigo oo xoolaha lasii keediyo maalin laisla ogyahay markaa kulankaa laisku yimaado waa yoomal farax ay wataan iyagu markaas xitaa markaa cuntada anigu waan ka qayb galay arrintaasoo caashaan xararka cumar cumardo hadda ka sokaysan kagala qayb galay markaasaa caashaan marka siyaaradaa waliba la dhibay yaa la yihahda nin walba xubintaada sheego marka la dhergo yaa la yihahda yaa reer hebel ka jooga wariyaa adeer ka jooga wariyaa keel ka jooga magalaysaa waa kulan laakiin waa kul kulan qoys weeye midmatel beel baa meel wada taalla tacluus baa la sheegay markaasaa waxayda aan tacdaaranno tacdaar aynu samaysanno caano la biirin jiray oo dhiil qur-aan iyo dhitaba la yidhaahdo oo cashaan magaranaysa nabad iyo caano iyo dhowrto lagu naanayso oo geeliina waxaa laga sameeya wax ibdar la yidhaahdo adhigana waxaa loo riddaa loo suraa waxaa la yidhahdaa dhiil qur-aan markaasaa caana lagu biiriyaa socoto haddayyan imanin caanaha tacdaartaasay ka qayb gelayaan in kastaba ha la ekaadaane caanaha kan la yihahdo ibdarkana geela markuu magaabo yaa hadhuub lasoo qaado xaw xaw xaw baa laga siiyaa afar shan goor marka lagu dhejiyo hadhuubka yaa hadhuub kaleo halka yar lagu shubaa ibdar baa la yihahdaa markaa waxaa la siiyaa marka qoysaska saboolka ah ee markaa aan geel u irmaanayn yaa la siiyaa sadaqadii bay ka mid tahay iyaduna waxaa la yidhi roob baa inoo di'i waayey tacluus baa cadlaga soo gashay colaad baa la sheegayaa tuugo fara badan baa timi dhulkan waanu u soo gurra waa dhul nicmo badan laakiin dhawr baa jirta dhawrtaasoo libaaxa lahoo shabeel lahoo haddana maayo tuuga lahoo col lahoo waxaas leh xanuunna waa lagu sheegaya kanaaca meesha ka badan tacdaar inoo dhigaa la yihahdaa beesha halkaa degan ee kaydsan jirtay caanihii ilin qur-aanka ahaa yaa isugu imanaya maalin maalintaasa markaasaa la yihahda waa tacdaar xoolihii baa lagu qalaa caanihii baa la bixiyaa culimmadii baa meel la fadhiisiiyaa qur-aankaasaa la akriya waxaa la yihahdaa tacdaar waa intii meel isla degan beeshii meel isla degan weeye oo aan kala soconayn balaadaa ka durraamanaya markaas waxaa laga ducaysanayaa wax sharahoo dhan yaa laga ducaysanaya tacdaar baa la yihahda tan kale ee ee la yidhaahdo ee siyaarada siyaarada marka la af carabi weeye hebel baan soo siyaaranaya hebel baan soo buuqanaya marka la yihahdo waxaa bukooday anigaaba bukooday